faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan qodobada warka haberadhiga cadadaca oo aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya gudoomiye hore ee baarlamanka puntland oo ku geeriyooda magaalada garowe xarunta gobolka nugalan caasimadda maamulka puntland puntland oo ka tacsiiyey geerida ku timid gudoomiye hore ee baarlamanka maamulkaasi puntland munaasabad lagu calimaysanayo nabadon ay yeelanayso mid ka mid a beelaha gobolka galgaduud oo maanta ka dhacday magaalada tancadood ee xarunta baarlamanka galmudug ciidamada xoogga dalka oo sheegay inay xubno ka tirsan al-shabaab ku dileen qaybo ka mid a gobolka gado ee koonfurta dalka jubbaland odayaasha dhaqanka uga digta inay ergeeyaan dhallinyarada loo qabto falalka la xiriira argagixisanimada gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamanka dalka kenya oo ka hadla ciidamada kenyaanka ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya booliska dalka maraykanka oo gacanta ku soo dhigan in hanjabaad dil ah u jeediya xildhibaanad ilhaan cumar oo ka tirsan koongareeska dalka maraykanka macallin ka soo jeeda kenya barana ka ahaa laascaano oo qaatay diinta islaamka iyo faahfaahino dheerada oo ka soo baxaya weerar kooxda daalibaan ay ka geysatay gudaha dalka afghanistan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal sabdi ayaa sii baxaya xad way soo galaysaa labaatanka bisha afraad abriil sanadka labakuniyotoanka intaasaad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoona warkeena habeen warkaasoo dhaca waxaa la diyaara cabdifitaax cabdulaahi dhoore aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid cali maxamed bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal warkii faahfaahsan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka puntland ayaa ku geeriyooday magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland cabdirashiid cali maxamed ayaa warkaani faahfaahinaya allaha u naxariistay xalay waxaa magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaalahan caasimada maamulka puntland ku geeriyooday marxuun cabdirashiid maxamed xirsi oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay maamulka puntland marxuumku si gaara waxaa ugu geeriyooday isbitaalka carafaad ee ku yaala gudaha magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal kadib markii uu ku soo booday xanuun kadiisa sida ay noo sheegeen dad ehel oo ah marxuumka cabdirashiid maxamed xirse allah u naxariistay xilalka uu puntland kasoo qabtay waxaa ka mid a inuu soo noqday gudoomiyihii baarlamanka maamulka puntland iyo sidoo kale wasiirkii wasaaradda kalluumaysiga uu ahaa xilligii maamulkii kan ka horeeyey ee cabdiweli maxamed cali gaas haddaba cabdirashiid allah u naxariistay qof ceynkee ayuu ahaa maxayse ku xasuusan doonaan shacabka iyo sidoo kale siyaasiyiinta maamulka puntland arinkaas waxaa sharaxaya maxamed faarax ciise gaashaan oo horey usoo noqday wasiiru dowlihii wasaaradda maamul wanaagga ee dimuqraadiyadda puntland in badanna la soo shaqeeya marxuumka geeriyooda allah u naxariiste wuxuu ahaa cabdirashiid nin mas-uula oo qaranka usoo shaqeeyey marka laga soo bilaabo macalinimadiisii gudida marka lagu xejiyo inuu noqday xildhibaan golaha muxuu ahaayey golaha wakiilada oo puntland kadibna loo doortay laba kun iyo sideedii loo doortay guddoomiyaha golaha wakiilada shan sano ayuu hayay waxaan u malanaya inuu guddoomiyihii ugu shaqo fiicanaa inuu yahay oo iskhilaaf la-aan iyo muran la-aan iyo deganaansho ay ku dhammaysteen shantoodii sannadood Eh, kadibna waa xilligii madaxweyne faroola weeye shantaas sano kadibna cabdiweli markii uu yimi waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka oo mudduu hayay kadibna waxaa loo bedelay wasiirka kalluumaysiga inuu noqdo markii allah u naxariistay wasiir biindho oo kalluunka joogay loo soo wareejiyey wasiirka beeraha halkaasuu joogay ilaa hadda teramkan uu ka dhammaaday Eh, halkaasuu joogay Eh, hadda muxuu ahaa wuxuu ahaa nin aada iyo aada u wanaagsan nin asluub wanaagsan nin akhlaaq leh rajul diiniyabu ahaa muddadii muxuu ahaay shanta sannadood isagoo baarlamaanka joogay aniguna wasiir dowlaha madaxtooyada ee dowlad wanaagga ayaan ahaa waana wada shaqayn jirnay waa isu iman jirnay waa kulmi jirnay muxuu ahaaye gurigiisa fidadkii marmar baa isu iman jiray oo salool iyo bun baa ooli jiray mataqaana mar walba beydka intuu dermooyiga gogol dhigo marka insha allahu tacaala ninkaas waxaan u rajaynaynaa nin khayr badan inuu ahaa ilaahayna dembi dhaaf baan u weydiinayna cabdirashiid maxamed xirsi allah u naxariisto waxa uu ahaa shakhsi si aada looga yaqaano deegaanada maamulka puntland in badanna saameyn ku lahaa siyaasada maamulka puntland waxaana xusud mudan in xilal dhowra uu horey uga soo qabta maamulkaasi puntland balse ugu dambeyn xalay ayuu ku geeriyooday isbitaalka carafaad oo ku yaala gudaha magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaalahna caasimada maamulka puntland kadib markaa sida ay noo sheegeen dad kadib markii uu kusoo booday xanuunkadiisa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab gobolka gado shaafic shariif maxamuud sida ay daabacday warbaahinta qaranka ee soona maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay deegaano ka tirsan degmada garbahaarey ee gobolka gedo kadib howlgal halkaasi ay ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya amisom maleeshiyaadka la dilay ayaa la sheegay inay doonayeen inay xalay weeraraan magaalada garbahaarey ee gobolka gedo balse ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom oo halkaasi ku sugnaa ayaa ka warhelay waxaana lagu qaaday weerar duqeyn ah iyo dagaal toosa sida ay daabacday warbaahin qaranka ee soona dhanka kale gudoomiyaha garbahaarey ayaynu isku daynay inaan xiriiro la samayno si aan wax badan uga weydiino qaabka u dhacay weerarkaasi ay sheegatay dowladda federaalk soomaaliya inay ku dileen xubnaha ka tirsan al-shabaab ee weerarka la damacsanaa magaalada garbahaarey ee gobolka gedo hase ahaatee nooma ayna suurtogelin inuu qadka taleefanka ka jawaabo ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab waxa ay ka wadaan qaybo ka mida dalka kuwaasi oo ay ku baacsanayaan doonayaan ah inay deegaano badan kaga qabsadaan oo kaga saaraan al-shabaab oo qaybo badan oo ka mida gobolada dalka ku sugan
mahadsan shaafic munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon ay yeelanayso mid ka mid ah beelaha gobolka galgaduud ayaa maantay ka dhacday magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya
munaasabadan oo ahayd mid lagu caleemasaaraya nabadoon ay yeelanayso mid ka mida beelaha degadeegaanada maamulka galmudug ayaa maanta waxay ka dhacday xarunta madaxtooyada degmada cadaado ee xarunta baarlamanka maamulka galmudug munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee galmudug maamulka degmada cadaado qaar ka mid a waxgaradka nabadoonnada iyo sabadoonnada ugu caansan gobolka ugu horeyn xafladda caleemasaarka ayaa waxaa ka hadla qaar ka mid a waxgaradka iyo nabadoonnada ka soo qayb galay munaasabadda waxayna nabadoonka la caleemasaare u jeediyeen hadalla isugu jira hambalyo iyo dardaaran intaba Eh, hadda bashiir ee wuxuu yidhi waan kula shaqaynaynaa sheekh xasan waxaan leenahay waan kula shaqaynayaan tolku laakiin qof kastoo cidda eed ka tirsan ay kuu soo gudbinayaan intaasay kugula shaqaynayaan haddii ilaahay idmo Eh, shaqada saasay kugula wadayaan haddii aan la yidhaahdo ummadda isugu timid labada garo oo galmudug oon is arki karin oo golo walba si buuxda uga soo qayb gashay taageeradiisa iyo sharaftiisa iyo rabitaankiisa intaasaa caddaynaysa nabadoon soo dhowoow waxaan kugu soo dhowaynaynaa ilaa nin masalkaadaa la helo nabadoonka nabadoonnadaada sababta keenaysaana waxaa weeye nabadoon shiikha ragga kuma jirin
si guud si guud ninkii garanaysaa loo itaheeyo inuu wanaajinayo way anfacaysaa shiikha waxaan leeyahay shiikiina anfacay oo hoggaanka nagu hoggaansha een, allahan allaha ka dhigo dhankiisa gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo isna madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey caleemasaarka nabadoon sheekh xasan maxamed cabdi oo ah nabadoonka maanta lagu caleemasaaray cadaado waxa uuna xusay in beeshiisu wakhtigan baahi weyn u qabtay inay yeelato nabadoon ay ka tala qaataan cidaan u raacna way jirnay laakiin hadda waa inkastoo ragna la shaqayn jirin mar kastaba ay ta- ay jireen haddana nabadoon guudi ma jirin beryahan dambe marka waxaan leenahay nabadoon xasan maxamed cabdi ee, ku soo dhowow ee, kolley odayaalka dhaqanka kugu soo dhowey doona ee, waxaana la rabaa mar haddii maanta lagu duubay ee, mas-uuliyad aadan hore u hay jirin maanta korkaaga saaran ee, dhibba fara badanaa kugu soo kordhaya xorriyaddu waa kaaga dhammaatay dantaada gaarka inaad ka shaqaysato waa kaaga dhammaatay ee, culays fara badan oo ayaa korkaaga fuulaya ee, inaad u dulqaadatana waa lagaa rabaa ee, waqti badan iyo juhdi badan inaad ku bixido waa lagaa rabaa beesha ku dooratay oo adoo geesku fadhiyo ku soo qabatana ayagana mas-uuliyaddaa saaran ugu dambayn hadalka waxaa qaatay nabadoon sheekh xasan maxamed cabdi oo maanta calimasaarkiisu ka dhacay cadaado waxaana ugu horreyn u mahad celiyey mas-uuliyiinta ka soo qayb gasha xafladda calimasaarkiisa sidoo kale nabadoonku waxa uu hoose ka xariiqay inuu ka shaqayn doono nabadaynta iyo isku soo dhowaanshiyaha shacabka ku dhaqan guud ahaanba deegaanada galmudug
walaalayaal waxaan salaamayaa ee, islaamka meesha isugu yimid maamul iyo maskabyo kale iyo sida ay isugu jiraan awanan ugaaska beesha reer xaaji salaymaan ugaas daahir ugaas faarax iyo guddiga dhallinyarada ee soo qalqalaabiyey soo qabanqaabiyey arrintan iyo dadka isugu jira maska meesha fadhiya ee maskabyada kala duwan isugu jira waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan sheegahayaa annaga beeshayada ee reer maxamed rooble waxaan ku heshiinay inaan haddii ilaahay fasax laga helo aanu ku dhaqanno sharciga islaamka iyo ummadda wixii khayr ugu jiro waxaan sheegaynaa islaamka horteena hortiisa ka sheegaynaa aakhiradayada inaynaan adduuniyo dhaafsan waxaan ku heshi ku heshiinay dadka nala dhashay ee reer xaaji saleebaan iyo kuwa nala deriskaa dhaqan wanaagsan iyo xushmad inaan kula dhaqanno in sha allahu tacaala nabadoon sheekh xasan maxamed cabdi oo maantay munaasabadda calimasaarkiisu ay ka dhacday magaalada cadaado ayaa ka mid ah nabadoonnada sida aadka looga yaqaano gobolka galgaduud iyo guud ahaanba deegaanada maamulka galmudug
jubbaland ayaa odayaasha dhaqanka uga digtay inay ergeeyaan dhallinyarada loo qabto falalka la xiriira argagixisada shaafic shariif maxamuud hadal uu ka jeediyey wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland kulan uu kaga qaybgalayay gudaha magaalada baladxaawe ee gobolka gado ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira ammaanka deegaanada maamulka jubbaland waxa uu digniin u diray odayaasha dhaqanka jubbaland isagoona uga digay inay soo dabagalaan amaba ay ka ergeeyaan dhallinyarada loo qabto inay ka tirsan yihiin argagixisanimada amaba ururdiimeedyada waxa uu xoolaha lagu wareejiya al-shabaab iyo lacagaha sakawaadka ah ee ay qaadaan uu dusha u saariyey inay mas-uul ka yihiin odayaasha dhaqanka isagoona xusay inaan la aqbali doonin in oday uu ka ergeeyo shaqsi loo soo qabtay inuu ka tirsan yahay al-shabaab sugidda ammaanka ayuu sheegay in looga baahan yahay inay si wadajira uga shaqeeyaan bulshada ku nool deegaanada maamulka jubbaland iyo sidoo kale maamulka oo iskaashanaya waxa uu xusay in odayaasha mar walba ay hoggaan u yihiin bulshada hase ahaatee aan la aqbali doonin inay ku dadaalaan sidii ay usoo dayn lahaayeen shakhsiyaada ka tirsan al-shabaab oo ay gacanta kusoo dhigaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland isagoona carabka ku adkeeyey in baaritaan dhab ah la marsiin doono kadibna sharciga la waafajin doono afraad yar oo burcad ah oo khawaarij ah oo ilaahay muctadiin ah oo ilaahay dadkiisa iyo diintiisa uu ku xadgudbay oo shacabka soomaaliya oo muslimiinta ah dhiigoodu banaystay in indhaha laga foormeeyo hoosiga oo markii ugu dambaysay noocay hadda ay dalaalimaad uu ka hadlahayay kulligiin xoogaal baatiyey dadkiina waayay xoolihiin waxaa mid weli jiro xoogaal baatiyeen laba shir bay gobolkan ku qabteen mid iyo aqlay ku qabteen midna waxay ku qabteen tuulo barwaaqo wiil dhashay hadduu yahay neef ariga iyo geel isugu yahay iyo dameerna dhaqaalahay saareen xoogaal bay ku jirtay arrintaasu macnaheeday tahay jadiyo ee uu ka hadlay janaal jamaal hadda dad muslimiin ah ninkoo ah in jiziyo cunug ixraafku ku dhacay idinka qaado oo qaali ku ahaataan oo waxa loo waxaad aqoon-yahan iyo aaqin lahaydeen hurtiinna lagu dilay ma garan karo kii la qabtayna aad u daborodaan oo magacyo loogu yeero ma garanaysa waxaan u malaynaya dadka muslimiin oo intaas rumaysan inahay ducifnimada iyo waxa lagu shaqaynaya aan ka baxno maamulkiinana si sax oo la shaqeeyo odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda codsaday in laga qaybgeliyo howlgallada dadka lagu soo qabanayo ka hore inta aan loo gudbin hay-adaha dambi baarista waxa ayna sidoo kale doonayaan in lasoo marsiiyo ka hor inta aan loo gacano gelinin lana gaarsiinin laamaha dembi baarista hadalka wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan gudaha magaalada beled xaawe ee gobolka gado lagu dilay sarkaal ka tirsanaa waaxda canshuur qaadista ee dowladda hoose ee beled xaawo kaasi oo isagoo ku guda jira howlihiisa shaqo ay laba nin oo dhallinyaraha ugu yimaadeen kadibna ilaa iyo shan xabo madaxa kaga dhufteen goobtan ay iskaga baxsadeen walow kadib ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ay gacanta ku soo dhigeen gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya ayaa ka hadlay ciidamada kenya ee ka howlgala soomaaliya cabdirashiid cali maxamed aadan barre ducaale gudoomiye aqlabiyadda baarlamanka dalka kenya ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ay ka mid tahay ciidamada kenya ee ku sugan gudaha dalka kenya iyo sidoo kale dhakhaatiirta al-shabaab ay ka afduubteen gudaha dalkaasi kenya gudoomiye aadan oo ugu horreyn ka hadlayey sababaha ciidanka kenya u joogan gudaha dalka soomaaliya ayaa gebi ahaanba waxa uu meesha ka saaray in ciidamo ku abtirsada kuwa dowladda dalka kenya xilligan ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada jubbaland oo carabka ku dhuftay waxa uu sheegay in ciidamada ku sugan soomaaliya keliya aysan kenya ka soo jeedin balse ay ku howlgalaan madaca nabadilaalinta midooda afrika amisom sidoo kale aadan barre ducale gudoomiye aqlabiyadda baarlamanka dalka kenya waxa uu soo hadal qaaday islamarkaana ka hadlay arrinta la xiriirta afduubka al-shabaab ay laba dhakhaatiir oo ka soo jeeda dalka kuuba ugu geysteen gudaha dalka kenya waxa uu sheegay in tani dhabarjab xoogan ay ku noqon karto caafimaadka guud ee dalkaasi kenya maadaama hadda kadib ay jiri doonto cabsi soo wajahda dhakhaatiirta ka howlgasha gudaha dalkaasi kenya sidoo hadalka uu dhigay horta ciidamo kenyaan ma joogaan jubbaland mana joogaan soomaaliya waxaa joogaan ciidamo ku joog kenyaane oo ka mida ciidamada amisom marka horta waa in dadka kala ogaadaan ciidamada annaga waxay ku joogaan amisom waxaana kismaayo u qabanay sabab ku salaysan national security interestka waddankaanag dan kale anag kuma lihin daraad waxaan laga qabtay laba takhaatiir oo cubaan ah oo dadka bulaxaawa iyo dadka degan meesha kale oo etoobiya magaalada yar suuftu iyo mandera dig bishii ilaa laba kun oo dad soomaaliyeed oo jiran oo qallitaan u badan buu takhtarka samaynaya toban kun oo ku dhow soomaali oo arday oo bulaxaawa ayaa soo gudbaan sare kasta iskoolada kenya imaadaan dadka caafimaadka bulaxaawa waxay usoo doontaan mandera marka in haddana ay nimankan shabaabka ayna soo dhex maraan oo ay takhaatiirta laga qaadaan mid annaga aan ogolaanayna malaho madaxweynehana waa xanana waa inuu tilaabo qaado marka annaga ciidamada waxaan u joognaa jubbaland iyo soomaaliya annagoo ilaalinayno national securityga waddanka kenya madaxweyne uhuru kenyatta ballan buu qaada markuu dheerinayo inuu shacabka iyo hantida dadka kenya uu xifdiyo ilaaliyo hadalkan gudoomiye aqlabiyadda baarlamanka dalka kenya aadan barre ducaale ayaa waxauu imaanayaa iyadoo toddobaadkii hore dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay dalka kenya ka afduubteen ilaa iyo laba dhakhaatiir kuwaasoo dhalashahaan ka soo jeeda dalka kuuba balse howlo caafimaad ka waday gudaha dalkaasi kenya booliska dalka maraykanka ayaa gacanta ku soo dhigay nin hanjabaad dil ah u jeediyey xildhibaanad ilhaan cumar oo ka tirsan koongarayska dalka maraykanka shaafic shariif maxamuud booliska dalka maraykanka ayaa magaalada florida waxay ku qabteen in looga shakisan yahay inay la tagtay cunsuriyadda nacaybka dadka soo galootiga ah iyo kuwa islaamka kadib markii uu cod fariin ah uu u diray xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga eedaysanahan oo sagaaliyo afartan sano jira waxaa lagu magacaabaa johan cres kaasi oo lagu eedeeyey in cod fariin oo hanjabaad ah uu u diray ilhaan cumar iyo rashiida oo ah haween muslimeen ah oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ninkani ayaa sidoo kale fariin xambaarsanayd ee nacayb iyo hanjabaad dila waxa uu u diray eric swelwel oo ah nin doonaya in xisbiga dimuqraadiga ah uu ku matalo doorashooyinka la filayo in sannada labada kun iyo labaatanka ay dhacaan ee madaxtinimada dalka maraykanka iyo cory poker oo ah senatar madow oo amerikaana eedaysanahan ayaa lagu soo waramayaa in fariintiisa codka ah uu ku muujiyey nacaybka uu qabo ilhaan cumar waxa uuna sidoo kale si weyn uga hadlay sida uu u arko sareynta dadka caddaanka ninkani ayaa fariintiisa waxa uu ku difaacay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxa uuna uga digay siyaasiyiinta in ay joojiyaan mucaaradnimada ay ku hayaan madaxweynaha maraykanka ee donald trump dhowaan ayay ahayd markii war qoraal oo barteeda twitter-ka ay ku daabacday ilhaan cumarna ay ku sheegtay in hogaamiyaha dalka maraykanka donald trump uu aqalka cad ee looga arimiyo dalka maraykanka ka wado musuq maasuq aada u baahsan kaasi oo ay ka digtay in aan lagu eeganin marba marka ka dambeysa waxa isi soo taraya hanjabaadaha ay la kulmayso ilhaan cumar oo asalahaan kasoo jeeda soomaaliya waana xildhibaanad muslimada oo koongareeska ku matasha gobolka minnesota ee dalka maraykanka ninkan ayaana noqonayo qofkii labaad oo loo soo qabto hanjabaad uu u jeediyey ilhaan cumar macallin ka soo jeeda kenya barana ka ah laascaanood ayaa qaatay diinta islaamka cabdirashiid cali maxamed masjidka jaamaca magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool shalay oo jimco ahayd waxaa shahaadada islaamka loogu qabtay odhiinka oo ah bara ka soo jeeda dalkaasi kenya odhiinka waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhigta iskuulka geedweyn ee magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool balse ugu dambeyn shalay oo jimco ahayd ayaa allah waafajiyey in uu qaato diinta islaamka kadib dadaal ballaaran ay sameeyeen maamulka iyo macalimiinta iskuulka geedweyn oo uu odhiinka wax ka dhigo sheekh cali macaalin oo ka mid ah culammada magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool ayaa shahaadada islaamka u qabtay odhiika
أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Selma Malim, I bear witness. I bear witness. That there is no God. There is no God. Except Allah. I also bear witness that. I also bear witness that. That Muhammad is the messenger of Allah. Muhammad is the messenger of Allah.
odhiika ayaa hadda si toosa diinta islaamka u qaatay waxauna muddo ku sugnaa gudaha magaalada laascaan ee xarunta gobolka sool sidoo kale waxa uu ka mid yahay barayaasha wax ka dhiga iskuulka hoose dhexe iyo sare ee geedweyn ee magaalada laascaan ee xarunta gobolka sool guud ahaan akhyaarta aynu jecelnahay oo war wixii dalkay dibaddaba caawa naga soo gaaray oo naga inta warka caawaha niila socodsiinaya anigoo ah cabdifataax cabdulaahi dhoor waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed intaan warkan war lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaana allah